wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle saciid hagar camalow ayaa tababar ugu soo xiray magaalada beledweyne afar boqol oo macalin kuwaasi oo ka mid ah macalimiinta qaranka macalimiintan ayaa muddo waxa uu tababar uga socday xarunta tababarada macalimiinta ee beledweyne wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare hirshabeelle saciid hagar camalow oo tababarka soo xiray ayaa macalimiinta kula dardaarmay in ay si wanaagsan wax u baraan caruurta lagu aamini doono waxaan u malaynaa inaan sharaxaad la iga rabin maxaa yeelay kulligiin macalimiin annaga waxna bari doona tihin waa inaan wax idinka baranno waay waa fahmi kartiin sababta aan u samaynin waxaan rabnaa marka macalinka isagaan xorriyadda siinay waxaan dhahnay macalinow waa kaasaa linkiga laga dalbado magaalooyin badanaa ku yaallo magaalada adiga rabta dalbo wuxuu dalbaday magaaladuu rabay waa in la dareemo baahida shaqo la'aan ee waddanka ka jirto waa in lagu dareemo wasaaradda waxbarashada waa in la helo number badan may laba boqoloo kun oo macalin ay soo dalbadaan waxaan ku ogaanaynaa baahida shaqo la'aan ee dalka ka jirto meesha laga ogaa lahay waa waxaan aad ugu hambalaynaa ama aan hortiina uga mahad celinaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo arrintaa nala fahmay nalana qaatay amarna wuxuu ku bixiyey in la furo saasay liisas ku furnaayeen hadday hirshabelle afar kun iyo xoogaha dalbatay haddii laba boqoloo kun dalba lahayd liiska waa furnaa ka warrama marka macallinkii isaga iskiisa asigoo fayoo caafimaad qabo aanan ahayn qof jaahila ah qof jaamacad soo dhigtay educateda muxuu aan illiterate ahayn intaa linki furay ku qortay maxaas ku qortay cadale ku qortay aadan yabaal soo baxay oo haddana dhahay aniga aadan yabaal kama shaqay karin see la yeelaa qaladka annaga ma leh mase isagaa iska leh waa dhici kartaa daruufo inay yimaadaan annagu ma nihin sidaydaba hal dabeecadaan leeyahay waana idiin sheegaa aniga waxaan jeclahay teamwork dad isku tiima oo walaala oo saaxiiba oo isla shaqeeya in la ahaadaan jeclahay inuuna qofna qof bawar ku abiyuus garaynin wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabeelle wasiirkeedii aniga waa aniga iyo isku midaan nahay macalinka ka shaqeeyo tuulada ugu dambayso ee girijir ka xagayso laga xukumo iyo tuulada ugu dambaysa ee balcad laga xukumo macalinka joogo iyo aniga isku xaquuqaan ah numbarka soo baxay waa afar boqol waxaan u malaynaa dad ka yimid gobollada oo iska noqdaa jiro oo imtixaankan ka tegay qofka bini aadanka inta soo dadaalay intaasoo marxaladoon sheegnay ka soo baxay oo lase laba berioo imtixaan la qaadaa ka tegey hadduu ku waayo ka waran macalinimadiisii dembigiia iska leh xoogaa waxaa jira waxyaabo oo noo ah dadnimo xumo noo ah jiro si kastaba macalimiinta tababarka maanta loo soo xiray ayaa lagu wadaa inay ka howlgalaan degmooyin iyo deegaana ka tirsan hirshabeelle